bismi illaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin felemeelba isan roogdanga waxaa ku dhowaada barnaamijka kulanku warsana oo hamiin walba isan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo ahde oo taariikhdiya keedanta labaatiyo sideedka bilo setembar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadisan barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaay walibaa ku mid ahaa xildhibaan madkariin madiifin oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba use sheegay inay baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya dhanfasan islamarkaas niyo weedan shaqadiio barnaamijka siinkaayna dhegeystayaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii leer walibaa ku mid ahaa guddoomiyihii hore amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada tanbaydhabo aadan araba iyo waliba husiina ku hadalaya xifqaadisila kusuubi usoona hadhawaaya maamulka cusub ee degmada tanbaydhabo saciid ali ibraahim guddoomiyaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose iyo waliba use kuwarbiyaya dagaal dhowaan ku dhihi degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka siinkaayna dhegeystayaal ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan lownimadu haddii leer waliba ku mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waliba husiina haragga ku jaraya safaaradda soomaaliya dalkaasi iyo maraykanka haddaba maya kordhii doonta dhegeystayaal ganacsatada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo waliba iyanu kulana qaadana madiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani haddaba may ku wada hadleen dhegeystayaal mayna kulansha ku saabsanaya barnaamijka siinkaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimada siinkaaya barnaamijka oo kuwaliba asaare waa siiradara sii doona dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax doorta waliba i maamado doona saaxiibkayga cabdinaasir axmed bayow markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareertan weliba hawada siinkale amiinfayna barnaamijka kulanku warsan cabdishiraashka ayaa saari waan sinadaresi doon dhegeystayaal ku bilaabay dhegeystayaal qodobka un ku horeeya xildhibaan madkariin mad iftiin oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uuse beenayey warara ee maalmo lahdhaafiba sheegay in xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya la shaldaree haddaba xildhibaanka oo arrimosi orama kale ayuu sukadalo waliba qata telefoonka usan ku waramaya wariyahena mukhtaar sheeg aadan dalmar
baarlamaanka hortasa xogto waktishay ana muddo ana afar sana u ahayti cusub sana kun kontomo iyo alxamdulilah dijiya baarlamaanka ula aasaasi afar sana wakti ana macnaa anaga mahadisiyaadi ilaa iyo maalda wakti kusoo dhiyaawna ana weliba dhowr bilooda aan dhamin hadda meesha darna belisadaaladayo hadda kijarna ofra bogosgola aakhirse baarlamaankana belituma iyo dalatuma ilamaad siyadii waya waktishay inka agiye
anka usi shaqeeyi doono ilaa baarlamaan lahadooradii lagu helaw se inis jeenayan markuun wararka sheegaw ini baarlamaanka koonfur galbeed la shaldiri adiina kumid eta kulankii shalay ini roogdi haddana nin sheego hayta ini markaas wilib waktigii dhimiyey se inis qobadaan lamaas aran weliga hortaan miyadan maanta bisu miluka jarto mayda kee qodobka soddon iyo sideed qodobka soddon iyo koowada dakee fardis koowaad labaad in baarlamaanka linshal diro korna adduunka dadkamayka dhaqamaan maadaama dawladid iyo iyo nidaam iyo dastuur iyo qodobayda kasheeada ka dhaqamee qodobkaas ayaa deke in baarlamaankaas linshal dirna mee baarlamaan isu baarlamaan education iyo kordhin iyo walaasoleer warkaba jiraan baarlamaanka walaas xoeeba ka eri kasi saacadda besoa dadkeygintaan macnaa mayba isu baarlamaantaas kee mayo mayba aan damana ana talooyinkaanxusitira andabatira sheegi qodobkii oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ogolaadona waa baadabakii sheegi qodobka bana dastuurka kubixiya khiyaanata murunka jaranan ba ee qofkana bini aadamka hortuna la ismaamulaa nidaam iyo shar iyo qodobyo la ismaamuleeya qodobkaas ana kii sheegaya yaa yaa yaa yaa yaa yaa yaa waafaqaya yaa sheega in baarlamaanka shabadinsan jiraana madaxweynaha baarlamaanka walshal jarin ma erna baarlamaanka walla qalqay alxamdulilah rabbilcaalamiin madaxweynaha cusur fadheedeen may liishiyo iyo madaxweynaga sheegay in walba kideeshiga raw iyo waxaan jarabna oo baarlamaanka lahaan walaal doornato baaragtaas haddii lagu deeyo waa tahay ee kulankii shalay ee walahaas ka hadal qaaday inay baarlamaanka wakti kordhin ee inay lankakadara doogno ilow eeyo gala doonaan doorashooyin saasa lankakadhawaaqay inay baarlamaankii shaltabi nin hadii jib
baarlamaankii maxyaan madaxweynaha may sheegay in baarlamaanka unun naftarkiisa ma fiicno unu qof walna ficno waan un dareensanna howlaano una sugidaani maynin sheegay in baarlamaanka haddi jaro oo saacadun lahaa dooradii xilligii madaxweynihii hor jiray xasan shaabaadan labada kun tumaji horjigtii baarlamaankun lahaa xuli oo haddana geek waqtigu siro balisagaaraas una kajaran oo dheena aakhirka una laasa una kajaran balisumna duudan iyo ati balooyinka xildhiban baarlamaanka u subaha duugaw oo yani alxamdulilahi rab alcaalamiin laakiin dalka doorasho galaw baarlamaan lahaa xulaa oyo lankasta dawladda federaalistiga waay iyo kakooyti macnaa liinqiibsiga doono alxamdulilahi rab alcaalamiin nabado malaaga iyo macalbeelo lankaha ku jeeda iyo macal dawladda isla argaayaan isla fiirisayaan xildhibaanada marka dib lahaan walaa xildhibaano sharciga nagaga doonaan alxamdulilahi rab alcaalamiin lacaladanka calafkii ilaahay kuweera kahaata banaanka roogo kahaata kajaro masabka rabadaas oo waqtigaas iyo qolitaan loola baarlamaanka macna lahan wada doorgo doono doorashada ku fadhiyaasan sheeg madaxweynaga mana erna baarlamaan walba saasi lagu bilaabo saacadun shan socota isbaxa lamba dunya ilaa jeeda dadka baarlamaan mille ciidamada baarlamaanka lagu qoran macna xukuumadda shaqeeyaasi wal baarlamaan la iraaqo galaan mana erna waa tahay gorodi ee madaxweynaha inuusisan ere ee wal ziyaado oo kordhin ee majarta usisan era ma isin wadeena ee abaabulka eedan inay baarlamaanka muddo kordhin suubsataan
may mugada cuna maadaama baarlamaanku baarlamaankii maamul goboleedada ku kujar usimka fayde ilaa lamada kun tun in lijiga tun ana madaxiisi hore la samaay ana ninsaan baarlamaanku ana dawladda ee dawladda aan soo bin walbada ma tabaan baarlamaanku waxa laga soo hortumay sheegay ana soo dhigay baarlamaanka in lamada ku xigeen baarlamaanka dooraday madaxweyne sharifadana dhinaca bulsho horena kusaan laakiin jijilaha gabal jibsii bahayne maadaama baarlamaanku baarlamaankii oo anki dowlad macna nidaamka dowliga eedasana maxaa baarlamaanka cididowsaasaysan ka shaqeeyay may la ereyn baarlamaanka hadii lacalla ana maadaama soo hal sana dhaqoyto xukuumadda iyo baarlamaanka hal iswaafijay oladii doorashooyinka lanka sabraa ee kubataaytay maadaama macnaha ana dadkii wal fadaayay madaxweyne markaas fadaayay iyo rasaasbiyeen baarlamaanka in ana iyo xukuumadda wal iswaafajay iyo laayan waqtiga isweydiinahay oday doorashada kubadda haytay siyaadaha kale madaxweynaha ugu dardaaran ku biimayna eray in macnaha ana doorashadii ana dalka ana ana gala doono macnaha dawladda dhexa iyo beesha caalamka dawladda diriskoolana iyo dawladii arrimo soomaaliya saneeya oo dhanbe inta doorashada la helo dawladana sidii ana hildhibaanka dhusa doorashada halaalnimada iyo nidaamka iyo hasaamidiisa ee ka faydate yaanan inshaagi ununa waa unuba nafsatiisa loona ogolaani ununa lasii doorado marka hore maadaama ajantirii door ololihii doorashada yaaka jartay maadaama isa madaxweynigii lakusugaysaaaqaarani in liis doordo in liis la kordhiyo oon jeerani iyadaha kaa dhawaayni wajifafaa walaasami waleedaha ka dhawaayni in macna may fadaana dalka doorashadiisa galo haddii aan shaksigii hadalaa isa ilaahay ogolaadon ana ha galo haddii ana waayona walaalkiisu ha gala ana la shaqeeyo taasa la iska abtasa insha allah waa tahay doorashada oo baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ama bilowdaas
wallahi doorashada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed bay bilowdaashe marba haddii dalka doorasho gala madaxweynaha isugu xiro isu ka dhawaada isu uweedii doono cidii ku sheegto onamadii ana baarlamaan bacna hadda ana malaaqada cidaama dhaqameedka iyo idogii ka shugul lahayd madaxweynaha aan weyn sii doono qadi sharaf aan sheeg suga doono jarrato hobli doono alxamdulilahi rabbi hadi waqtigaasi macnaha nabadoomad iyo waryareeg wal wadareeyeen qaab doorashay galaan isu jeyli ku sugeen ilaa ma intaas ku deerawna dalka xukuumada lay baarlamaan leeye bajeedka guddiga dastuurkiisa dowlda baarlamaanka jira iskala jara qaabka walasuuga in nidaamkaasi una macnaha sharciyadeeyaha qaranka oo aada dowlad goboleed koonfur galbeedyo madaxweynaga iyo hadii kusayto la kusugaa insha allah intaas waqtigaas ku deeran dalka baarlamaankii unwaadiinaha israel qodobkii hay ee dastuurka koonfur galbeed ee ka qoranaya inay tirada baarlamaanka koonfur galbeed iyo eta sagaalan i shan suluxgii shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynihii unkoriya koonfur galbeed soomaaliya ususuubiyahay boqol afartan i sagaal meelaa lasadhikay tiradaas tan baarlamaanka koonfur galbeed ku koobanaada kor
والله ترى هذا ما يبغى وقت بكور انا سبحان الله ايش الحوجه ايتي ادبا انا في الوجه اللي هذا لكن جدا بقول فرتيش لكن كوير البرلمان كاي او من جري وان انصحي ما دام اسبوعنا انا هدي وقت بعد اقول انت كان تقول انا انا سبحان الله ايش الحوجه الشر يسوعي البرلمان كلا دحي بقول فرتيش لكن كنت قاعد تاكل يسوقي تاسعايتي كان كلامنا قضبنا الدستور كان سيدي ربك كان ترى كبايكم يلقى oo aan ka taray Soomaaliya oo dhan kan soo qabiida tayo kubadilada iyo macnaha ana ana ana ka tarawsha iswaafijawsha ana maaydu ku shaqeeyay ana qiimaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ana dowladda koonfur galbeed kala fudhiga sideedada ayaa barnaamij la furan doona baarlamaanka la dhaxsheeyay doona ku doodan doona walana waa inaan ku baayo ka shaqeeyay insha Allah ilaahay isheey su-aalanka damboyta mudan xildhibaan waana ka weydiiyey hatana keenka naqaaw weliba waa bulshada koonfur galbeed meel walba roog dooga xildhibaanka eedanka dhegtaago hayaan waana arrinti ka eedan ini baarlamaanka koonfur galbeed la shaldiri xaqiiqada ah inuu is baarlamaanka shaqeeya ama la shaldiri inka dhawaaqda koonfuraan
baarlamaanka koonfur galbeed maydin adaayay in extension wala iraaw injarna kordhin injarna dadka doorasho ku qiyaaso ilaama baarlamaankaasi oo baarlamaankii bedilfadil qoraaw isu dadka baarlamaan usu kiciya isu teegina kiin sheega bulshada taasa in sheega adina kiin sheega unana madaxweynaha in sheega
بوشرا بروستو امبارگر بلاس مقايد هنگورگ بوشرا بيجي بورا روايان boholahan aruursadaayaan برجي قبوكي الى الارقاو biilil mehergelaayo بان فورا لنبولي runga banka hasbandhegde برتي راشين كا كرسي bulshoy kooya ku bulqaa كرسي بح راشين بوهلي مئة karyowkanna kashalbariimeeya كوكرا بلاي هوبي hoo raashin ada ambogaaso لديكي بريمة ambaahanaaytay weydiyaasi بشرى انك سيدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعدعي صورده nadaafadda bedin shayii
waayahay dhugunsiyaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba hooda singilaa dhugunsiyaal hamiin fayna barnaamijka kulanku warsan oo akhyaar iyo cabdirashiid rashka ayaa saari waasina derisayaya aadan arab gudoomiyii hore amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhabo yo weliba uusoo ku hadalay hilqaadistira kusoo biirsoon hadhowaaya maamulka cusub ee degmada tanbaydhabo haddaba aadan arab gudoomiyii hore amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada tanbaydhabo maana naqato teleefonka idaacadda warsan waa laku weydiiyey weliba isinka jawaabay arrimahoosii oramo kale هذا هو مصنفه حتى لو هو هذه زاد
Warsan, mhm.
يشغل يشابهنا أنا بدي أقول سلامة mhm أنتي مركي ولا ورد جاو بدر mhm
الدنيا لان قريب وصلي بس بلا آخر السلامة mhm بس بلا تي وزير وزير دارنا جدا مالمو مالمو ويأتي لما مالمو فور aha والاستخساري والاستخسار في جنايتي مامو غور لبدل مامو كاسين مامو سوش بدل mhm runtii wareegsadii haystii markii habartii mhm
sugeyda dowladnimada walo ahaa wala nafta diigo nafta diigo mhm runtii iidanka ganacsanna waan hadhoayana mhm runtii wadaylana ahaa maamulka cusub oo wasaaradarimaa gudaha xamaraawtina Mhm.
insha allahu weli rajeene guul iyo reenreen mhm oo meele cunto wanaagsan Mhm.
inay kusii gaaraan insha allahu meel saaxiibka oo oo cunto kusii rooniyojiyaan Mhm.
yaa runtii iskaan baliyeen mhm kan kale madaana waryaran kan magala weli mhm ee wareejinta weli nasanayna insha allahu ku guri jarna mhm haddii laas sharaf leh mhm oo sili kasaay oo weesadii dowladnaan maradon haddii laas waayahay marka mudane markii warqaduha bahaasiisan kuwar haytanaa wasaaradda arrimaha gudaha siin wargeeday runtii waliba ahaa bedel haddii la sameeyow lankana bedelo waliba mar walbaba go-aanshii weliba hay-adda madaasi sharci xanuun leh iyo mar walbaba dee go-aankasi iyo siira iyo wala taladaas shacabweynaha oo deegaankaasi markaas ka nool mhm runtii wasaaradda arrimaha gudaha waliba waxaa mar walba wali sameeyay korka go-aanka maamulada mhm oo degmooyinka isku leh mhm waliba waxaa isbedel haddii sameeyasa mhm waliba waxaa isbedel baadal isbedel leh waliba waxaa galwareejin inayna maskooy korne Mhm.
haddii oo makiila salgow walawal shaftileyna wal oo bulsho la tuur mhm wal deedeed bulsho marka wala wasaaradda arrimaha gudaha hay-ad walba weli sharada ka wasaaradaha wasaarad kastaba shaqalka oo lagta marka wasaaradda arrimaha gudaha iyagoo ka duulasa sharciga iyagoo lagta maamulada degmooyinka iyagoo ka duulasa iyagoo la taladaas shacabweynaha way waha waniga waa saxeexe maamul cusub iyo marka ama ka degmada dhaba imaamkaasi shaqada ka dilaan waayahay marka een, waxyaabihii muddadiisan hayteen xilkiila iyo hadda dareera een, maadaama shacabku waxyaabo badan oo isweydiiyaan bal haddii aad howar aftiinada ee, maamulkun oo hadda hilsho dhammaada iyo waxyaabaha inta badan caqabadooyinkusa ku guuraysa ee degmada tambaydhabo usan qobadi arrintii wali ahaa waliba dii doonta haddii laheera hilwareejin oo guud ahaanba waxqabadkii maamulkan hore oo maamulkan usoo bedelo doono ilaa bandhige horna hadii walyarana kutaabada wuxuu ahaa bani aadamka dan bani aadamna marweyda dhumacdow laheedow wali waxaan walayda manaada laakiin wali lanaa ina meel wax ku gaarnay meel warshan iyo rajeena wali waa madiana kutaabada dhinaca dibudhista degmada wali waxaa waxyaabo badan yana kutaabadi haddii dhinaca amniga ana walyarana wakufiiriyo xaaladda amni dhowrkii sana afartii sana marka xilkan ahaay ninka sidii walaajidakaati waliba unka roogni waliba amniga meeli usaasanadaasuri meeligeetu runtii farbigan dhaheeya hay-adaha amniga oo nay kala shaqeeyaan iyo bulshwina bulshwinta badaninku markaa dee dhinaca oo wali waxaa mashaariicda horumarineed runtii yaana kato kale wal isbedelaya yaa jaray wali waxaa aramaasi oo dhan waxtaaba dalka antirkaasa roogdi maxaatimin karta walaagay qabsano walaagay qabsano haddana wali iidan bandhiga doona hadii laxiliga oo oo hilwareejinta wali rajeena insha allahu in unuuna ilaahay wali intan maxadiyaane inuuna isaaniinka tanayna intaasi dabaatan oo sumaal ahaayaan kadiina faarama way maxayni haddana wali rajeena idimada na bedelo ama na bedeli doontana wali waxa inayaana markaasi
waayahay een, guddoomiye marka maadaama eh, muddo afarsanaysan ha u kumaadsan eh, degmada tambaydhabo eh, waxyaabo badana aragteen marka een, waxyaabaha geegaada taa budu korto aleelehe baydhabo ku gudubtii aad is- arrintii wali waxaa baydhabo wali waxaa waxyaabo badan wal- waxyaabo badan sana sana saabadi iyo kala duwanda iyo kumadeen ayu nooc adeegihii aasaasigii ahaayay oo iyan ku baahnahay oo arrimaha bulshada iyo lahayan marwalba iyan baahnaya dhammaantii boqolkiiba boqol male laakiin wala kolna waan wala walala ku boqolay kiba ku kusoo wali waxaa amniga oo kale muhiima amniga runtii boqolkiiba boqol layn hayna mujina amniga wali waxaa hay-adihii amnigan ay kula shaqeyn dhamaan dagaana laakiin wala maamulka degmada iyo hay-adaha amniga oo oo madaxa iyo shacabweynaha iyo kaalagaya wali waxaa amniga alla balbala ku deeri marka kale dhismaha oo balbala ku taabay walinteedan lana haddii lana aniba dumar wali hafadhali doona haddii lana hidaaadii lana hafadhali doona taawiye walaayi nin qabsoomi iyo walaayi shacabkuma qabsoomna gastiye walaayi amaanhaayo walaayi dhaliilhaayna markooda gandeeda marafadhali hadaadilaayana wali waxaa runtii runtii hata una maramoogi wali waxaa inawal ninbalaawyina iyada waayahay een, tan iyo markii habati eh, waraagdee eh, magacaawka degmada baydhabo maadaama aysan bulshadaba shaqaysan qeybasha shado waxyaabaha aysan kula kulanteen oo hadalheynta badan aysan kula kulanteen oo aysan dhagaag hadiireen may kumid ah arrintii wali waxaan bulshada iidan ka amaane oo dhiirigelinta leh sababtayda oo iyo wali waxaa ini isbedel diyoona halahaa iyo iyo aragtida iyo dadkaas ku qabeen in oo dadkii maamulkii joogin isuuna yal meelisheenana yoona meel ahayd marwalba iyo dhahayeen iidan maatanta meelataabada kale warsheenkeena lahaayeen bulshada baydhabo oo meel ahayd iyo ka nool bulshada ka nool waliba wali eedan ka dul aragtanta nidaamka dawliga runtii wali waxaa ma jarna sanadooyin oo dhowr sana ka hor haysay ma madanna bulshadaasaasan dul aragtay oo maamusha iyo madaxay marwalba aragtida iyo badan iyo xaalado iyo daabkiyan argayan antamaa nagaaya sanadooyin hore ma jarna laakiin waliba bulshada maa naga haysa haba waayahay dirka diin hadana ilaar wali waxaa langma meelahay walgoone hadaba owna waxaa dhan walba tudiskawla ini hela maya siyaasad bulshada lan isduulakuyaaba maamulkii hore waa basidaanta waday iskuhaw jara lan oo isbedel iyo walwada ewalwadnaya hawna jara laakiin bulshooyinka maamaya dee sharaf bana darab istaagi wana darab istaageen haddiina ku shaqaynaraan amniga shaqayna shaqaynaraan daangistaha haddii dawladiskoo kale daangistaha haddii oo leedahay horumarinta mashaariicda oo degmada daangistaha kushageynta baniida degmada daangistaha shacabkan kama hadlaga masuqaydinka ciidanku kuma hadlaga ciidanka duriista ciidanka milatariga ciidanka daraawiishta dhammaan ay ilaaha naga sugid ilaha amniga oo howlgalaay degmada fandaydama ciidanka kama hadlaga falaana wali waxaa saggaare mooyo maamulka daangistaha wali waxaa ciidanka kama hadlaga waayahay waayahay ugu dambaynta markuun ee, maamulka cusub oo haddii simba simba dilo doona ee, may ku fulida korta guddoomiya wala ku talabaan insha allahu in yaalay shacabka adeegyadii ku fadhiyaan iyo dhammaystiraan waana buuxiyaan dabbayna farxad iyo reenseen daniyo shaqeeyaan ciidan waayahay dhugunsyalla kaase walay bahay guddoomiye ku-gaankii hore ee amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhaba aadana raba oo si toos ah qata teleefonka idaacadda warta usiin ku waramayo idan maasantamadana ciidan waa insha allah
jeneraal farnejer arwada alaabgelyowga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwadii liin oomanayay in badan unu sugaani arwo alla aamin jeneraal farneejar baydhowninkoytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa walijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitiicada andhigtooba madii uloosee ismootidoona haato iritoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo alla daneeyaasha adduunya
idaacadda warsan siyatiisiyo dhegeysanlamaga harteysa mawjada gaagaaban aaladda dhaaf istiriinka guud ahaan labkuna dhugunsu gortan waliba hawada sinkiraa dhugun siyaala hamiin faylan farsamada saaxiibkayga cabdinaasir iyo imaamada ay akhyaaray saciid ali ibraahim waliba waa guddoomiyaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waliba noo soo ku warbeeyaa dagaal dhowaan miirasay ku dhihi usoona sheegay inay dagaalkaasi usa andhahaya harakada al-shabaab iyo soo soo kale ciidamada rowaan degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose haddaba guddoomiyaha degmada qoryoolaya malanaqato teleefonka wal ku weydiiya xaaladda degmada iyo waliba usiin ka jawaabay telefonka idaacadda warsan wasjaaranka ayaa guddoomiyaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose mudane kusoo dhawow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
aadaan u qadaray aadaan u dhawaay waan salaama asxaabta raadiyo wasan iyo asxaabta dhammaan ee dowladda marka dhalinyarada meesha joogaanba alxamdulilah dhammaan horta amniga guud ahaan wadanka lamid nahay koonfurta galbeed iyo soomaaliya oo dhan inteeda kale hadda alxamdulilah guud ahaan aniga kornili ahaan in badan waxaan isku daynay in deegaanada aan aan ka shaqayno aan difaacno oo dhan waliba aan amniga hadda tahay horumarka deegaanka dowladnimada dowladgoboleedka koonfur galbeed oo halkan wasiirna wahay waxaan inta badan xaqiijinay amniga meelaha guud ahaan hadda soomaaliya hadda- haddii runta laga hadlo degmada qoryoole waxay ka mid tahay degmooyinka aan weligood aan ciidanka joogo oo aan la aan la leeyahay oo ama aan laga saarin oo weligooda difaac hal iyo habeen waa taagan yihiin in deegaankan ay difaacaan dhibaatada iyo sharwadayaasha
waayahay mudane dhowaan halkaasi waxaa ka dhacay eh, dagaal oo ka dhanay harakada al-shabaab marka eh, khasaaraha ayaa ka dhashay sidaa wararka ay sheegayaan marka haddii aad faahfaahin naga siiso dagaalkaas
walahi guud ahaan habeen habeen degmada adi waxaa isku dayay in ay degmada ay soo weeraraan oo ay ay inay inay oo ay argushaan laakiin ilaahay maalintii ee soomadiistaasa ciidamada deegaanka ay dabarka u xirteen oo ay ka difaaceen waktigooda meydkooda meesha lagu diiday ilaa iyo aa halkaas ay ku dhimatay ciidamada deegaanka iyo kuwa dalka soomadiista soomadiistaasa deegaankana ee kaalin libaahle ay kasoo horiyeen alxamdulilah ilaahay maalintan wax dhibaata halkaas naga soo gaaray ama ciidanka na soo gaaray xaggaas ma jiraan waxayna diyaar unahay hal iyo- hal iyo habeenna in dadkan deegaankaan inaan sayno aan amni iyo taaban kale aan ka gaarno ee guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan dimuqriir ahaan waayahay mudane waan la soconaa markii uu dagaal dhaco labada dhinac in eh, khasaare soo gaaray dhinaciina eh, haddaad noo sheegtid khasaaraha rasmiga soo gaaray ciidanka wa waxay sidaa xaqiiqda ah haddaan kuu sheego oo runta ah in hataa aan qof ciidankeena ka mid ah ama uusan hal buma hataa usan soo gaarin ama ama hafidada usan soo gaarin waayo ciidan dagaalamaysa ciidan dadka dadka deegaanka unahayo jirlahayo ushaqeynaya haribeena u taagan ayay mar walba mar walba jirtaa marka dadka cadowga ah inta badan waxay la kulmaan jab iyo khasaare iyo xoog iyo ba iyo baaba marka taasay la kulmeen cashar loo dhigaeed cashar la ilaabanaeed hadwa isku dayeen anaga aniga midna waxaa utaaganaa in dadka aan difacno oo aan aan u dhaarmay in aan difacno weligooda
waaya marka dagaalka halkuu ka dhacay ma gudaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose miya mase meelaha u dhow ee degmada waayo
adi afafka magaalada dhexdeeda ma magaalada meel ka baxsan waaye oo marka magaalada soo galaya waaye alxamdulilah ciidamada deegaankan waxay qorwalba waxay gaar u yihiin in magaalada banaankeeda inay u taagan yihiin in wax alaal wax imaado caqabadkaas imaado inay ay ka difaacaan shacbiga shacbiga ay u daryeelaan mar walba ay turaan marka waxay gaar u yihiin mar walba in deegaanada ay joogaan inay inay ku weeraraan marka weerarka ay kasoo qaaday alxamdulilah difaacina joognay difaacana ilaa ilaa maantiisi alisi si oo aan taaban karin aan u joognay waayahay waxaan soo gaaraynaa weerarkaasi uu dhaawac kusoo gaaray xogayaha degmada qoryooley marka maysan xogayaha weerarka kusoo gaaray dhaawac kusoo gaaray waxay ahayd anaga kusoo tagnay magaalada marka taas oo uu hogaaminay hubkii hogaaminayay madaxweynaha dalkuwa doonfur galbeed abdicasiis abdigaren oo kacayay dadkiibaanihiisii anaka meesha anagana aan aan ka soo dhaweyntiisa ugu qayb qaadanay mar alla markaan kasoo tagnay magaalada marka aan sheerbood soo dhaafnay wado meeno looga caaday meenadaas ayaa haleeshay xogayaha degmada marka intaas waxaan soo dhagmaan degmada kusoo galeen dhaawacaasay xogayaha dhowr jeer harakada al-shabaab ee degmada qoryoole way soo weerareen marka idinku ciidanka meesha idin jooga ciidan nocee ah
ciidanka meesha jooga oo degmada qoryoole difaacayo waa ciidamo lagu og yahay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed abdicasiis abdikaran koog rasari xasan calqaab koog farmaajo koog waa ciidamo deegaanka u dhashay u diyaara mar walba inay difaacaan waaye mar walbana insha allah mar waan codsanayn madaxweynaha dowladda koonfur galbeed in ciidamaha la qarameeyo oo la qalabeeyo la tayeeyo marka orad waa ciidamada jooga waa ciidamo deegaanka ah u tastay inay degmadooda difaacaan oo hadday tahay saanadoodii ay kaatirtaan oo in gaar ah marwalba inay ku difaacaan dhiigoodii iyo hantidoodiba marka waa ciidanka jooga waa ciidan noocaas ah waay ciidan military maahan ciidan maxaalaas dhawsood maahan boolisna maahan waa ciidamo dowladda dowlad dowladda koobka halkaas inay difaacaan degmadaas waay ciidanka deegaanka waay waayahay marka marba haddii ciidamadaas aad sheeg ama ay ahayn ciidamada militariga ama kuwa booliska marka siday ku suurta gashay in ciidamadaasi halkaasi ay sii joogaan oo ay degmada ay difaacaan arakada al-shabaabna weerar gaadme ay kusoo qaadaan
wallaahi ciidamadan hadda muddo ayay halkaas joogaan oo markii degmada la qabtay ilaa hadda militari bish markuu la geeyay la qabtay degmada militari kastiisa isugu soo tagay laakiin ciidamadan waa ciidamada deegaanka ah u dhashay ku barbaaray haddana diyaar u ah in hantidoodii iyo maalkooda ay geliyaan ay ku difaacaan degmadoodii waayo ciidamo intaas ka dhimatay oo ilaa haddan u taagan inay dhintaan difaacaan degmadaasi waa waxa waxaa dhihi karaa ciidan ciidan oo waxawaaye oo waxaa dhihi karaa in inay wadaniyaal usoo baxay deegaanka inay difaacaan waayo ayagoo aan taaqula meel kale aan ka haysan ama ama seerakan meel kale aan ka haysan haddana waxay ilaa muddo shan sano hadda waxay joogaan halkaas joogaan waxayna diyaar u yihiin inay difaacaan dadkoodii ay u dhaarteen taasaan ka go-an qaranka gudahan soomaaliya waaye haddii aan ka gaar ahaan anaka koonfur galbeednahay marka mar walba marka ciidan oo mishaar la siiyey oo ama ama amasaarada la siiyey waa waa waa dareemi kartaa laakiin ciidan adig ka go-an inay la helo waato doonashaha difaaca deegaanka iyo dalka inay la helo waayo kuwan kuwaasi kamid yihiin marka haryaabena u taagan yihiin roobaa ku da-a oo oo oo oo qoraxda kusoo baxdo intaasba way dhaarteen marka waxay diyaar yihiin inay ilaa ilaa oo oo hal kamida oo ka taagan inaysan deegaanka cerdeenaynin ay difaacaan hal iyo habeen marka waxaa dareen kartaa marka oo sida dhiman madaxweynaha dowladda koonfurgalbeed hore ugu balan qaaday inuu ilmaana oo qalameyn doono insha allah waan ka sugaynaa madaxweynaheen waayahay marka dhanka kale waa sidee xaaladda guud ee degmada qoryooley maadaama dhibaato badan ay la kulantay waa sidee iska socodka gaadiidka ee gudaha degmada
wallahi isku socodka gaadiidka degmada iyo tuulooyinka gacanta ku haynaba intaba waa waa boqolkiiba boqol ganacsiga waa boqolkiiba boqol waxbarashada sidaas caafimaadkii sidaas oo kale isku socodka beeraha inta badan hadda xilligii oo xilligii ku awaa daarin sida abuurteen qashteen oo hadda waan kuxeeya waay marka adiga waxa guud ahaan waxaan taaban karnaa xilliga ugu mashquulka badan ee degmada ku jirto waayo waxaan dhihi karnaa wax guula taaban kara ay taagan yihiin ciidamada somjirtaasha ay dadkooda ku difaacayaan dadkana waxaa diyaarmi inay shaqaystaan oo xal iyo habeen ay kala shaqeeyaan dadka amniga horumarka degmada intaba inay ka kaashadaan diyaargelin waayo haddii haddaan shacabka nala shaqaynin ama ama qooraan aysan na siinin ileen adowgu iska dhaxayn karno mar alla mar adow adowgu soo gaaba iyo shacabka nala shaqaynayo og horaan na siinayo oo taanka taanku meel asarta meesha soo marayo anakina waxaan jaarnahay dadka aan shacabka aan ka helno inaan aan mar walba aan ku difaacan dadkeena dhammaan shacabka wada socda raadiyo watan guud ahaan deegaankan waa deegaan nabadeed ah oo waxaan diyaarumahnaga hal habeen in nagala shaqeeyaan dhanka amniga shacabka nagala shaqeynay madaxweynaha koonfur galbeed mudan cabdiaziiz xasan axmed tren iyo boliiska wasiirada xildhibaanada oo inta kasoo jeeda intaba waxaan ka codsanaynaa inay uqataa badan inay la soo gaaraan oo ciidamadan deegaankan la karameeyo oo la karameeyo aan ka codsanaynaa in aan helno ilmo tayo leh tayaysan in laga dhigo oo la karameeyo aan ka codsanaynaa inuu sida ugu saa badan codsigiina uu kasoo jeedo aan rajaynaynaa madaxweynaheena waayahay dhegeystayaal kaase wali bahaye gudoomiyaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose oo si toos kata teleefonka idaacadda warsa hoose ku warmaayo idaa maasanta mudane
axmed baabuurkan imbi arooskiiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye أنا نيهو غاري ما بكعي ما كنت عنيهو أرض مكانك النظن وين دهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la erowha biyaato magafu ilo waliga alay hatta fadas inaad cilid isku geleeda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibti baabuurka may shidaalka marka aad kashibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filkiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan
waayahay dhegeystayaal qayb oo dhexe barnaamijka kulanku warsanaya isla maraynaa waliba wadasinkalaa akheeraya ahmiin faylangaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waliba wasaaragga ku jaraya safaaradda cusub ee soomaaliya ee ku weerartay dalkaasi maraykanka madiine farmaajo oo ah ragjarkaasi kuriyadduusa warbaahinta la hadale oo arrimo hoose iyo arrimo kale usa faafayo muhiimadda yeelata safaaradda iyo la dhugunsada oo anugu waa kala qaana magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarado badan ay ku yaalaan waxaa la fiilaya waktidan oo kale in aan haddaan nahay soomaaliya iyo xaalada ku jirno meelo fogfog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno laakiin alxamdulilah ilaahay waa mahadaad kale in dadkii wax noo raadiyey iyo tabarteenaan su geynay uu inoo suurta gashay inaan maanta meeshaas ku imaanno safaaradan halkan aan ka furnay waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda soomaaliya soomaaliyeed ee meelo kale fufog ka yimid iyo kuwa v c iyo virginia maxaan ku raahdaa nooga yimid oo kasoo qayb galay xafladan waa jeclaan lahaa sidii la ii doortay hadda igu horeysa inaan maraykan kusoo noqdo oo qorshahaygu uu ahaa inaan tago minnesota iyo ohio iyo boston iyo texas iyo toronto naftigeeda sidaan u kala horumariyana waxa waye sidii noo taageere waagii qaran qaran aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa taageerada mar walbaba ay u hayaan dowladda iyo wadaniyadooda mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dowladooda insha allah waa idiin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaasaan sheegana waa booqanaya hadduu eeba yidhaahdo maasha allah waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra-isul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyey oo suurtageliyey sida wasiirka uu sheegay inaan hantidan oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaradan ay ku taallo washington oo ah dowladda maraykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic allyna aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah wasaaraha iyo golaha wasiiradan runtiiba uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in soomaaliya qabkeedii aan soo celinno waana ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo Ee, runtii runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladan aad aad aad iyo aad loo soo qabanqaabiyey ee quruxda badan oo aan ku furayno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqaynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay ee aniga de meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay maraykan markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha la soo mariy marxaladaha la soo mariy waa aqaanaa markaan taariikhiyan idinkaga taabto runtii safiir walboo soo mara wuxuu ka shaqaynayay sidii dowladda soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurto ah oo safaaradda ku shaqayso waa lagu guulaystay in ee, hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel brime area ah oo wyoming avenue la yidhaahdo magaci weli ma leedaha meesha ها ee oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa ee waxaa la rabay in lagu xujiyey marka in la iibiyo meeshii xafiiska ayaan ay ahaan lahayd waxaan ku shaqaynaynay watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay waxaan mar walba raadinaynay mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go-an oo meel wanaagsan ku taalla aniga waxaan ku soo gaaray maxamuud xaaji nuur oo si- magaalada ila- ila degan oo habeen iyo maalin ku soo ku soo kaca in la helo xafiis ee dowladda soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyey oo horey u joogi jiray cabdulaahi axmacado oo isagana bacdama uu hant- ee, gurigii isagu horey u galay raba inuu dhammaystiro inuu ilaahay kusoo celiyey isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyey ilaa haddee markii ugu dambaysay xaalad iska iska halaawday haddee safaaraddii o dhan baan ku weynay marka iyo magaceennayba sagaashan iyo kowdii ka dambeeyey alxamdulilah hadda ilaahay annaganu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha uaala si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana waana waana waana intii aad ugu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow inuu raba in la soo celiyo sharafka soomaaliya sharafkeen inaan soo celiyo Sharafkeen- marka annaga ee ajendayaasheena loogu horreeyay waxay ahayd inaan qabkii soomaaliya soo celino oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dee dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku rahdaa isku dhaqan ah oo isku luqan ah oo dhul fiican ilaahay siiyay inaan nahay marka ilaah waana doortay intaas ka badan oo ilaahay ka rabto hadde waxa weeye waa waxa waa moogtahay waa wax dheeraada wey marka intaas inaan ku xamdi noqdana waa ilowni alxamdulilah inaan iraahno intaasoo wanaag ilaahayna siiyey marka qabkeena inaan soo celino sharafkeena soo celino karaamadeena soo celino laba waxaa noo ahaa inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer ee keentay meesha aan taagannahay oo foosha xun inaan inaan joogno maxaa yeelay labaatankii sana ugu dambeeyey intii ka horreysaba dee wa- xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dowladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaasa waxaa la gaaraa wixii la qorsheeyey in la qabto implementationkeedi laakiin dhaqanka siduu ahaan jiray waxay ahayd سر والبابا ضد عصب إن إيمانا هذا فيريا سفارة وحكوي بن عدي شيئا يا وصلا وهي بيها سوري جري يا مردقنا حاسلونين وماشي عشان ماشي كده معانا ما لها توصل حاسلونين عيد آمنة سمالها عيد كلام عاملة سمالها حتى ضدك هذه وزيرها ما آمنة هنا يصير شقين كرا ليش عارف كان كلام شقين كرتو بدروا دول وناك فورنتي واحنا يوم غناء مددين ويقول هو رئيس الموصومات وفر بدن ريح فر بدن waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasiloon la'aan maxayna qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa keliya ay dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aamino leh sidii ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqayn fiicanna ay ka dhexayso taasaa marka waxay keentay inaan bilowno maxaan ka bilownaa dhismaha xagee ka bilownaa inaan safaarada ka gadanno xagee ka bilownaa inaan soo celino adeegii dadku u baahnaayeen shacabku u baahnaayeen xagee ka bilownaa
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya heelleydheella habshan muhurta halow moobale haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabargalay marlay kahirimay hariir luwaaldada halkudhigga bulshadu horaan sii wadaasana madasiinku dhagalay hadalkiin haatoy hormuud telecom may kaxiisayaan bulshida oona kakihiranin may kaxiisayaana bulshada oo waana kakihiranyeyna adeegaha doorka e sida adeega mobilka bribed andbosbed adeega taleefoonka galanta iyonay kan idooba adeega farin qoraareedka adeega wareegow dalmar international roming adeega e v c blas iyo weliba adeega nasiye
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe barnaamijka kulanka warsanaya zamarayna waliba wada sinkadha dhegeystayaal hamiin fayna barnaamijka waliba ansaari waan siina dareysaya dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka ganacsatada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo waliba iyo kulun luweeldhadana madiinaga maamulka puntland saciid cabdulaahi dani iyo oona kuwada hadalen sidii dhinxoojii lahay ganacsiga sheldon ee deegaanada maamulka puntland haddaba waanoo qaar ku mid a ganacsatada oo ku warbiyaan waxyaabihiio isla afgordanka saciid cabdulaahi deni madiinaha maamulka puntland waxaan ganacsato reer puntland intii joogtay boosaaso intooda badneed la kulmeen oo la fadhiisteen madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi deni runtii si fiican ayaa waraysigu u dhacay ay isu waraysteen wax badan oo horumara iyo wadanka baa laga wada hadlay waxaanu madaxweynaha uga hambalyeenaynaa mashaariicda faraha badan ee uu ka sameeyey puntland sida aeroboorka oo shaqo marnuu ka bilaabi doonto wadada isku xirta garowe iyo boosaaso oo iyadana lacagteeda qayb la baxshay eneya oo koronto magaalada waafisa kulligaas ku filan laga samayn doono sida madaxweynaha markaan la kulanay uu noo sheegay iyo waxyaalaha badan oo horumarka ah runtii shirkan wuxuu dhaleeyey wax badan oo dadka ka qarsoonaa ganacsatadana waxay qaadayaan fariin weyn in maaragtay waxaan ay ahayn sidii dadku ay u sheegaan ama facebookyada looga sheego ama meelaha kale warbixinta looga sheego laakiin ay tahay wax si dhaqso ah mar dhow haddii la haydmo la arki doono miro dhalkeeda annagana aada baan ugu faraxsannahay aada baanan u soo dhaweynaynaa aada baan ugu hambalyeelaynaa insha allahu waxaan leenahay horumaro wanaagsan soomaaliya dadka soo reer puntland dhammaantood waxay raadinayaan horumar xiliyadii hore wixii qabeel iyo wax kale iyo dagaal raan jiray maanta dadku waxay usoo jeesadeen inay horumar ay raadiyaan insha allahuna ummaddu waxay ku dadaashan way helaan insha allah waxaan leenahay waqti dhow isbedel weyn baa dhici doona dhinaca dhaqaalaha dhinaca horumarka dhinaca waxbarashada dhinaca nabadgelyada insha allah halkaasaan khayr baana ka rajaynaynaa intaanu oran lahayna intaasaan ugu oran lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha waxaa la kulmay ama aan la kulanay anagoo ah ganacsato badan ganacsatada puntland intii ugu badnayd oo joogtay markaas iyagoo ka ganacsato kaleto oo boosaaso ama puntland oo dhanah warbixinta madaxweynu siiyey wuxuu ka warramay xaaladda ganacsi xiriirada shirkadaha maalgashanaya puntland oo imanaya iyo dhammaan xaaladda guud ee dhaqaalaha iyo ganacsiga ee puntland faahfaahin dheeraada naga siiyey aad iyo aad baan usoo dhaweynay arrimaha uu madaxweynu ka hadlay oo ah ganacsiga iyo horumarka iyo waxyaabahan boosaaso especially magaalada boosaaso laga sameeya ugu horeyso korontada maalgelinta korontada maxjarka ama xoolaha oo dhaqso marka ugu horeysa u ballaami doono insha allah oo ganacsatada marka ay soo dhaweysay arrimahaas mashaariicda si wanaagsan soo dhaweeyeen khayr baan rajaynaynaa hadda haddii ganacsigii sida meelihii ugu darnaa oo ay ka mid tahay korontada oo kaleeto iyo maxjarka xoolihii dib loo furayo oo dib uga hawlgelayeen imaaraadka carabta iyo sacuudigaba arrimahaas ganacsatada aad ugu farxeen oo soo dhaweeyeen haddee ganacsiga ganacsatada iyo madaxweynahana waxyaaba fara badan oo ku saabsan dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha iyo maalgashiga oo ay xataa ku jiraan ganacsiga qaarkood oo maalgashigooda sii badin doona iyo inay puntland u furan tahay ay tahay meel u furan ganacsi iyo maalgelin oo cid walba oo danaynaysa puntland inay maalgashato ha noqoto soomaali ha noqoto afrika ha noqoto carab ha noqoto yurubiya
adduunyadu horumartay adeegsha la fududay anku dugdheeda la qabsay ATM-ka iyo Mastercard-da ee IBS Bank akaan ku furay IBS Bank irid walba aad suranta aad la ku foofsay beesada adoo isticmaalasa ATM-ka iyo Mastercard-da IBS Bank IBS Bank inta la helay abaad badan dhamaaday oo ku mid ayin halkayse beesanka diray iyo war af jari ii hortiyawa la alaab malaysaday akaanka beesa inka jarta isticmaasha nama awooda halkii warmanka diro kor hodhoonka shilayto inta iriidanool IBS Bank akaan ku furay akaanka beesaka jarta ini adakaashata ambo ilbrigsyaal gudaasho ehelka ini beesan darta ariiri hoanka jarti i b s bank hadda akaan ku furay oo qaado i t m kii mastarkaarada i b s bank
waayahay dhegeystayaal guutaha walibaanta kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo numada sinkuwa idaacada warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kole baa saaray waan siina darasaa dhugunsiyaal ah anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku deerta waliba imaamadahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkan barnaamij lamadar hedun kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka oo siin ku tabawsidaasiyo xamiig nabaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu